anigu magacayga waxaa la yidhaha aadan axmed umarar waxaan ku magac dheerahay adangaab waxaan deganahay magaalada gaarisa ee waxaan rabaa inaan ka hadlo nin gafana ka ah tananzoyiya meel la yiro oo la yiro natembea arrin aad iyo aad nooga caraysiisa buu ninkaa ku hadlay ninkaasaan rabaa inaan maartay la hadlo soomaalidana inaan u sheego wixii ka socdo waddankan saaad ogeedeen maalin hore maxaa imaaday gaarisa ama nodistan dhammaan madaxweynaha waddanka waxyaalo fara badan buu ninkaas ka qabtay maaragtay gobolkan wax fara badanna u ballanqaaday waxyaalaha aad iyo aad muhiimka u ah oo uu u qabtay waxaa ka mid ahayd inuu ka qaaday imtixaan baas oo dadka kibaandhada markii loo goynayo dadkan reer nodistan inuu saarnaa culeys fara badan iyo su'aalo fara badan ay maaragtay uuna dul saarnaa oo kenyaanka kale aan saarneen inuu horta su'aalahaas naga dulqaaday oo kibaandhada sidii kenyaanka kale loogu goy in nagula gooyo culaaska iyo waxyaalaha nagula adkaynay na laga dhaafo horta naga dulqaaday wuna mahadsan yahay madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxyaalihii faraha badnaa uu noodistan u qabtay iyo wixii u ballanqaaday iyo maaragtay arrimahaas oo kibaandhada uu naga dulqaaday ee culeyska nagu ahayd oo maaragtay aan kenyaanka kale aanala qabin uuna maaragtay dusha naga saarneed uu naga dulqaaday aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaa igu dambeeya waxaan rabaa inaan la hadlo ninkaas isageena tembea la yiro oo gafana ka ee tananzoyiya inaan la hadloon u sheego annagu waxaan nahay kenyaan waddankan annagaa iska leh dadka iskaleaan ka mid nahay dadka soo halgamay oo dhiiggiisa uu ku daatay soomaalidan maaragtay northern region ayay ka mid tahay marka adiga ha iska dhigin wax waddanka naga leh waan wada leenahay waddanka xaqii adiga aad ku leedahay mid la eg baan ku leenahay marka nin madax baad tahay ka soo shaqeeyey administrationka waxyaalihi aad ku hadashay wax nin madax ku hadli karo maaha wax midibta koor iyo qabyaalad iyo kala fogeen waddanka kenya dadka u dhashay wax noocaas oo kale aad ku hadashay nin mas waxaa kuma hadli karo waxaan ku leenahay oo qasab ah inaad arrinkaa asaga raaligelin ka bixiso warkaas maaragtay meelaad ka keentay aan la garanayn aad ku sii daasay baraha bulshada inaad mar labaad baraha bulshada raaligelin aad ka bixiso arrinkaa asaga kaa soo baxe arrin nin mas-uula ka soo baxa maaha annaga hadda countigan aan degannahay inta qabiiloo kenya ka kooban tahay way joogaan way ka shaqeeyaan waan soo dhoweynay beecsharay ku haastaan wax midibta kooran ku haynana ma laha